diyaarad xamar ka kacday ayaa waxaan u filayna inay tahay cilad farsamo ayaa dhacday diyaaradiina si nabadgelya ayaa lagu soo fadhiisiyey dadkiina waa badbaadeen alxamdulilah diyaaraddu marka xaggee ku socotay jabuuti ma ognahay marka tirada saarneyd diyaaradan tirada kuma sixi karo hadda laakiin warka aanu dadkii oo dhan waa soo badbaadeen iyadoon jabuuti gaarina ay soo laabatay mililay ku jirtay baa hawada markay soo noqo cilada farsame ee haleeshay ee aada sheegaysa waa nocee cilada farsamo hadda malahawaan baaritaan baa socda iimamkii shaqada kulahaa hawshaa wada hadday noqdeen xagga amniga baaritaanka ama ha noqdeen civil aviationka hawshaas gacantaa lagula jiraa marka ay dhammeeyaan ayay exactly sheegayaan waxay tahay hadday cilad farsamo tahayna waa caddaynayaan haddii ay wax kale tahayna waa caddaynayaan markaas uunbaa baaritaanka bacdi uunbaa la samayn karaa war cad oo arrintaa ku saabsan cid wax ku noqotay marka ma jirtaa laba qof oo dhaawac fududaa la sheegaya alxamdulilah dadkii waa badbaadeen axmiyadda weyne waxay hayd in dadka lasoo badbaadiyo tiina waa suurto gashay baaradku si nabadgelyaadu kusoo fadhiisiyey markuu sheegay inuu soo noqonayo marka waxaa laisweydiinayaa halka ay dhaawaca dadkan uu kasoo gaaray mar haddii diyaaraddii si nabadgelyaha ay kusoo degtay dee cilad farsamo waa keeni kartaayo wixii farsamada un hadhowta detailska waan sheegaynaa dhaawacaasi meeshu ka yimi iyo waxaasoo waxa koosgaleeyay dhaawaca ayaa muhiimadi dhaawacu dhaawaca waa jiraa laakiin dhaawaca maxaa keenay weeyaan marka taas baaritaanka waxa lagu sameynaya waa saade sacaadad wasiir waxaana soo gaaraya warar sheegaya in diyaaradda uu qarax ka dhacayba sidaa daraaddeedna uu duuliyaha qasab ku noqotay inuu dib u soo celiyo daadaad qaraxu cilad farsamana waa noqon karaa marka waa waxa la baarayo hadi ma rabno inaan ka hor dhacno waxay tahay hadii hadda la sheego laakiin waxay u badan tahay inay cilad farsamo